halkan waxaanu daafuray markaan ka warramo ciidamada halkan aanu ku tababaranno ee saldhiggan laga siiyey iyo kaymaatankii jamhuuriyadda somalilan sidaa ka warqabtaan bishii februari waxaa la samaystay dawlad la magac baxday jamhuuriyadda somalilan waxay dhammaan ummaddu ku bahawday ilaa min sool ilaa min zaylac waxay ku bahawday jamhuuriyadda somalilan siddeed iyo labaatan sannadood ayay jirtaa jamhuuriyadda somalilan muddadan ugu dambaysa laga soo bilaabo wakhtigii uu axmed maxamed maxamuud siilaanyo xilka qabtay ilaa maanta waxaa ka bilaabantay cadaalad darro la yaab leh waxaa ka bilaabantay dulmi ummadda dawladda loo yahay maaha laba qolulah maaha waa ummad aad u badan waxay degtaa lix gobob waxaa ku nool ummada fara badan markii aan ka dhex arki waayey cadaalad rasmiya markii aan ka dhex arki waayey dawlad loo siman yahay markii aan ka dhex arki waayey horumar ballaadhan oo ummaddu u siman tahay waxaan go'aansaday inaan saldhig weydisto puntland si aan u suuliyo dulmiga intaa ka bacdi markaan hoos u dhaadhaco waxaan ka mid ahaa dawladda waxaan ahaa korneyl sare ciidamada qaranka xataa alaanag waxaan ahay somalilan waxaan se suulinayaa waxaan suulinayaa sida rasmigaa markaan idiin sheego cadaalad darrada iyo dulmiga waan soo taagnahay agoommo ku dhintay dalka xaqu leh xuquuqku leh waxaan arkay labana agoon oo iska soo horjeedo midna xuquuqda qaadanayo midna aanu qaadan halkaasaa ka arkataan cadaalad darrada ka jirta waaya markaan hoos ugu eego waxaa jirta marka la eego awoodda dawladda waxaad arkaysaa famili shan iyo toban sarkaal lehoo kulanaya shir baan leenays waa famili ciidamada qaranka iyo bilayskaba way ku jiraan iyo asluubtaba marka waxaasoo dhan arkay waxaan go'aansaday in aan cadaalad darrada suuliyo ka suuliyo dhammaan markaad eegto madaxweynaha jenaraalka ciidanka maxkamadda sare fulinta wuxuba waa isku reer wuxuba waa isku reer waxaa la ysku darsaday maxay waxaa la isku darsaday waxaa la ysku darsaday waxa la isla og yahay ma dhacin ilaa iyo muddadaa waxaad arkaysaa dhiijiyo isku mid ah waxaad arkaysaa wax kasta waxaad arkaysaa biitbahay biit markaad u eegto taliyo saldhig ilaa iyo isuduwe cid qura laga sameeyo waxaad arkaysaa maxamed siyaad barre alla yaa raxman raaximiin ilaahay ha naxariisto biyaha waa laga dharki jira hargeysa waxaad arkaysaa cid aan cabbaynba oo biyo cabbayn waxaad arkaysaa cid baambadda ku maydhanaysa sidaa markaad u eegto waxaad arkaysaa gobolka sool dagaalkii waa ka dhammaan waaye nayshin baa deggan waxaa deggan ummado fara badan degaankaygaa ka mid ah degaankaygu gobolka sanaag ilaa sool ayuu xidhiidhiyaa dadka halka tumanna waxay ka kooban yihiin somalilan sool iyo sanaag jabhaddu waxay ka bilaabmi doontaa lixda gobolba qof kasta oo xuquuqdiisa xuquuq iyo aamin darrada iyo nolol darrada iyo biyola'aanta ka dagaalamayaa gobolkiisu ka dagaalami doonaa haddii alla yaho ciidamaduna gudahay ku jiraan looma qaadan karo looma qaadan karo inta halkan joogta waxaannu fiilgarayn doonnaa in dildilaacii ubaxa ka bilaabma hargaysa gudaheeda markaan dib u eego rajada rasmiga ciidamada qaranka ee ku dulman meesha la yidhaaho tukarra qeeriya iyo laascaanood dhexdooda dumarkoodii baa la guursaday waa laogyahay waa la ogyahay waxay ku nool yihiin annagaa xogogaalo ah annagaa xogogaalooha xukumi jiray hadduu hadeer dhaqaaqo fakad baa laga darayaa xuquuqdiisuna way luntay mana qaadan doono xuquuq dawladduna uma qoodayn taasaa xaqdarrada sabab u ah okay waxaa laga jaraa lacag waxaa la yidhaahaa waa lagu xaqsiin doonaa cid baa looga dhigaa fan cid baa looga fan looga dhigaa markaad eegto taliyaha ciidanku wuxuu ku soo noqnoqonayaa qoys qudha iyo nin qudha markaan waxaasoo dhan aragnay ayaanu ka go'aansaday inaan ka baxo una jabhadeeyo waxaana dhici doontaa lixda gobolba ina dagaalku ka dhaco waxaan ku wargelinayaa dhammaan lixda gobol iyo ummadda deggan inay ka dhiidhiyaan xaqdarrada iyo biyola'aanta iyo agoomaha la dulmiyayo
dadweynaha puntlandna aad iyo aad baan u salaamaya waxaan kaloo halka ka salaamayaa waxaan kaloo ka salaamayaa dadweynaha puntland iyo shacabkiisa o dhan waan salaamaya waxaan kaloo leeyahay dowladda somalilan waxaan ka tirsanaa ciidanka qaranka muddo dhowr iyo labaatan sannadooda dhowr iyo labaatan kaas sannadood cadaalad darrada ka jirtay baan caddaynaya oo lambarun waxaa ka ah shananka ciidanku ilaa maantii shan iyo labaatan kaas sannadood shananka ciidanka cid baa ahayd midhaa cid kale ma qaban karto shananka ciidanka qaranka midhaa cid kale ma geydo beelaha somalilan waa fara badan yihin beelaha somalilan waa fara badan yihin halkan waxaanuu nimi haddii aanu nahay jabhadda halkan timi ee ku kacsan dowladda somalilan cadaaladdarraana keentay cadaaladdarro ayaana keentay annaga halka cadaaladdarradaa markii aanu adkaysan weynina waxay noqotay inaanu walaalahay u nimaadno inay baysna siiyaan inay aad iyo aad noo soo dhoweeyaan annagoo dhan macaquqaashadii aanu wadamarayno goobta waxaan leeyahay haddii aan la helin dowlad somalilanah oo dadka somalilan u wada siman yahay oo xaq lagu qaybiyo somalilan jeegaanta un maaha jeegaanta qudha maaha dee somalilan somalilan way fara badan tahay waxaan markaa halka ka caddaynayaa inaan haddaan si cadaaladla loo qaybin oo aanay ku soo noqon cadaaladda somalilan oo dal la wada leeyahay aanay noqon wax ka soconaya inays xukunkaa maanta ka haysteen waxba ka soconay waxaan kaloo halkan ku soo dhowaynayaa oo soo socda taliyihii ciidankan goobta ee halkan mister caare caare